Just a few days ago, members of the army marked weeks of relative stability in Mogadishu, saying it was proof that a new security initiative there was working. This attack shows that peace and security in the capital remains fragile.
ku dhowaad muddo saddex toddobaad waxay waddooyinka magaalada muqdisho u xirnaayeen kumanaan maleeshiyaad murtadiin ah oo raaf loogu magacdaray xasilinta caasimadda ka waday dhammaan degmooyinka muqdisho intii lagu guda jiray muddadan waxay maleeshiyaadkan maalintii waddooyinka ka geysan jireen raaf jirdil iyo qafaal habeenkiina waxay waddooyinka cidlada ah soo fadhiisiin jireen murtad khayrlaawe iyo golihiisa wasiirada si ay u jiraan masarxiyad ay ku muujinayaan in ay haystaan amni iyo nabad ayna magaalada ka sifeeyeen awoodda mujaahidiinta waxaan adigu faraxsannahay inaan caawa idiin nimid oan idinla afurnay in iyadoo ay ramadaan tahay oo aad og tihiin taariikhda magaalada muqdisho aan jidadka magaalada muqdisho bannaanka meel ka mid ah aan ku afurayno annagoo madaxda qaranka ah waa runtii wax ilaahay loogu mahadnaqo khayrlaawe oo sujaayada loo dhigay bartamaha mid ka mid a waddooyinkii u xirnaa murtadiinta ayaa guul taariikhi ah ku tilmaamay in isagoo ka mid a madaxdii murtadiinta uu fadhiyo bartamaha mid ka mid a waddooyinka ugu waaweyn caasimadda laakiin haddaad weydiiso aaway gaadiidkii mashquulka ahaa ee isticmaali jiray waddadan heli maysad cid kuu jawaabto waayo goobta waxaa daadsan oo keliya golihiisa iyo maleeshiyadiisa mid baa ku faanay in ay mujaahidiinta ka sifeeyeen muqdisho kuna baacsan doonaan shabeellada hoose midna wuxuu soo bandhigay seef iyo faasas isagoo tilmaamaya in magaaladu ay ka saareen wixii hub ahaa laakiin intii lagu guda jiray masrixiyaddan iyo mala awaalkii warbaahinta ayuu allah kaga yimid meel aysan filanaynin quluubtoodana ku tuuray argagax iyo anfariir daadka raaciyay dacayaadkooda ciidamo aada u hubaysan oo ka tirsan guutada istiishaadiyiinta ee xarakat al-shabaab almujaahidiin ayaa xalay fiidkii weerar qorshaysan ku qaaday kalaab lagu tunto oo ku yaala meel u dhow isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho iyadoona halkaas lagu dilay tobaneeyo ruux oo isugu jira ajaanib shaqaale ka tirsan murtadiinta iyo haween kasoo jeeda dalal kala duwan oo jirkooda ka ganacsada weerarkan oo ahaa mid seher sare loo soo abaabulay ayaa ku bilowday camaliyad istishaadi ah oo lagu dhuftay albaabka hore ee laga galo dhismaha kalaabka kaas oo gabi ahaanba burburiyay dhismaha iyo goobaha ku xiran qaraxa kadib koox inqimaasiyiin ah oo ka tirsan mujaahidiinta ayaa gudaha u galay dhismayaasha kalaabka kuwaas oo toogtay sidoo kalena dhammaystiray maleeshiyaadkii ilaalada ahaa ee joogay goobta kadibna usii gudbay dhismayaasha kale mid ka mid ah halyeeyada inqimaasiyiinta ee fuliyey weerarkaas ayaa sharaxaad kooban ka bixinaya sidii ay wax u dhaceen ilbiriqsiyadii ugu horreeyey ee ay jirayeen ganjeelka dhismaha ee biraha iyo dhagxaantu ku horjiran yihiin
jugta horeeba marka ilbaabadii kulli waa babqeen soo deh way haraati joogay meel joogayni anaga xabad ku jirnay wax bakti wax kale noqdeen iyo wax kala carree noqdeen marka waxaan u tarnay naago waxaan jirkooda ka ganacsanahay meesha ku kuli jireen kuli jireen ahayn anaga anaga idan waxaa joogum laan hadda salaad inaan tukno rabnaa salaad inaan tukno rabnaa hadii ilaah ilaa soo soo insha allah gaalo waa jabanta ilaahay ha jabiya insha allah muslimiinta inay jihaadan kufaarta wadankooda xooga ku kutunkeen inay la jihaadaan leeyahay dermaan daawadanka qaartan oo wadanku oo haliibiinta gaada wadanka kusoo horgurtay rasaas kooban kadib ciidamada mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay dhismaha kalaabka kadibna waxay halkaas ka geysteen toogasho ay ku xasuuqayeen cadowgii halkaas ku sugnaa ee isugu jiray murtadiinta iyo gaalada ajaanibta ah boqolaal maleeshiyaad murtadiin ah oo isugu jira booliis iyo sirdoon ayay murtadiintu kusoo daadgureeyeen hareeraha dhismaha ee uu weerarka ka socday balse allah fadigii way u suurageli weysay inay soo afjaraan weerarka kadib markii dhowr jeer ay ku fashilmeen iskuday ay ku doonayeen inay ku galaan gudaha dhismaha mujaahid kale oo ka mid ahaa inqimaasiyiinta ayaa ka warramay sida uu u laayay koox ka tirsan murtadiinta oo uu kula kulmay albaabka hore ee dhismaha saddex askarimaya ahaad ugu soo rideen halba ma u dhiigay adiga waxa waaye dhammaantooda waxa waaye meeshay ku basbeeleen ilaahay subxaanahu watacaala meesha ku ku cadaaday ilaahay cadowgiisa waa joogay hadeertan gudaha ku jirnaa ma fahamtid alxamdulilah ilaahay aad ku mahadsan weerarka wuxuu ku bilowday istishhaadiga aa lagu dhiftay ka gadaana usoo dirsamay gudaha ilaahay noo fududay alxamdulilah hadeertan gudaha ku jirnaa waxa waaye ilaahay aan ku mahadsan tabaaraka watacaala hadeertan meesha ku sugan nahay meesha anagaa la wareegin hadeertan waxa waay waxaan kaaga hadlayo waa dabaqa sare dabaqa saraan saarada hadeertan hadeertan wax gurmada uma jeedo laakiinse waxa waaye ma aqaan kule hadda kadib waxaa dhici doono laakiin hadeertan wax gur wax gurmada uma imaan dhammaan noocyada kala duwan ee murtadiinta ee lagu soo daadiyey hareeraha dhismaha ayaa xalay oo idil taagnaa bannaanka kadib markii ay ku dhiiran waayeen inay galaan dhismaha halka halyeeyadii inqimaasiyiinta ahaana ay ku jireen gudaha halkaas oo ay ku ugaarsanayeen haraadigii cadowga ee meesha ku dhuumaalaysanayey mujaahid kale ayaa wuxuu suurad ka bixinayaa tirabadnida iyo tayaxumada murtadiinta wixii uu arkay intii lagu guda jiray weerarka awal waxaa aragnaa saxaajaadkuna aragnaa waxaa kaan taqaanaa ayuu silaaxooda gacanta ku haysto oo dhinac walba joogan oo wadooyinka dhinac ka taagan oo baasha anaga aan isu sheegin xataa aan caarifayno oo way qoryahan ugu caalinayaan way afka afrika afka iska taageen waxaa waaye kulli storina kuwada dhegi ilaahi subxana watacaala kuwa gaala gobaa fadhiyo qorya utiirsana qorya way qabsan waayeen ayagoo naga garbaha si ciidan inay noo yihiin camal garbaha naga taagin ay naga soo carareen haddana aroornimadii hore ee saake salaada subax kadib ayay mar kale isqabsadeen dhimbilaha rasaasta kadib markii murtadiintu ay soo qaadeen weerar ballaaran oo ay u adeegsanayeen madaafiicda iyo garneelada garbaha laga tuuro waxaana gudaha kalaabka mar kale uu martigeliyey malxamad taariikhi ah oo ay isaga horyimaadeen libaaxyada islaamka iyo junuudda shayddaanka taas oo socotay ku dhowaad laba saacadood oo xidhiidh ah intii lagu guda jiray malxamadan jawiga dhismaha ayaa ahaa sida tan mujaahidiintu waxay dhismaha kalaab ka haysteen in ka badan toban saacadood oo xiriir ah sida ay noo xaqiijiyeen saraakiisha mujaahidiinta waxaana uu howlgalku soo dhammaaday barqanimadii hore ee maanta kadib markii goobta lagu xasuuqay cadow badan saraakiisha mujaahidiintu waxay noo sheegeen in ku dhowaad soddon ruux lagu dilay weerarka kuwaas oo isugu jiray ajaanib xubno ka tirsan murtadiinta iyo dumar ku tumanaya kalaabka halka sidoo kalena lagu dhaawacay ku dhowaad afartan kale wakaaladda wararka a b ayaa iyadana sheegtay in tobaneeyo dad ah oo ay ku jiraan etoobiyaan kenyati iyo dad eshiyaan ah in laga soo badbaadiyey weerarka kuwaas oo qolol isku soo xiray markii ay rasaastu maqleen saraakiil u hadashay murtadiinta ayaa qiray in ku dhowaad labaatan ruux ay ku dhinteen qaraxa soddon kalena ku dhaawacmeen balse waxay sheegeen in la beegsaday dad shacab ah iyagoo cudurdaar u raadinaya kalaabka la bartilmaameedsaday
هم أقذار ودعاة فسوق فجارا
wargeyska the guardian ee laga leeyahay dalka ingiriiska ayaa warbixin uu sanadkii labada kun shan iyo tobanka ka qoray fisqiga iyo fasahaadka muqdisho kaga faallooday kalaabka ay xalay weerareen mujaahidiinta kaas oo uu ku tilmaamay ama ku qeexay kalaabkii ugu horreeyey ee laga furo muqdisho kadib muddo labaatan sano ah oo dalku uu ku jiray xaalad dagaal fariinta mujaahidiintu waa mid cad oo aanu cidno daah ka saarnayn una muuqata sida qoraxdii oo kale nabadi ma jirto islaam la-aan
wallaahi adow waxaan leeyahay horta gaalow wallahi waa jabteen waxa waaye jabkiina meel kasta waxa waaye waa muuqdaa waxa waaye waxaa idin fiican oo inaad ilaahay subxaana watacaala aad u toobad keentaan oo shirkigan aad isaga tagtaan haddaad diidaan soo maahan wallahi anaga lagama yaabo inaan jeesano biidni illahi tabaaraka watacaala waxa waaye insha allahu tacaala meel walba aad ku jirtaan inaan idinkaga daba imaano waxa waaye ilaahay subxaana watacaala anaga naga sugi maysaan ilaa lawada lawadii wanaaga badnin mahayna ilaahay wuxuu leeyahay qul hal tarabasuuna bina ilaa ixda alxusnayeyn marka gaalada waxaan leeyahay gaalow naga sugi maysaan ilaa إما نظر إما شهادة ما هنا وحكى لنا قسم يسان فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثقلتموهم إلى إله إليه تبارك وتعالى إلا أدك حسوقدان وحانا حسوقين المسلمين معها ولمن قال أه وإلهي سبحانه وتعالى دين كيس كتجي ونبدأ أي شيء يعني وحواي نود معها ودلي iyo gumaysi oo gabdhaha muslimaadka la qabsado waxa waaye waxaasi waa dhalanteeda oo ummadda ay ku gaadayaan waaye maxaana caamiga ay ku gaadayaan maxaana anaga nagu gaadi maayaan marka inay gaali yihiin oo ilaahay subxaana watacaala diinkiisa shaqaysa ku lehay waxa waaye way muuqataa marka ayakun waxa waaye nabadda ay sheegayaan nabad ma ahane waa dulli كي لا نحيا أبدا كرما وبشرعة ربي أحرارا قد جاءونا ليعيدونا في ظلم الجهل استكبارا كي لا نحيا أبدا كرما وبشرعة ربي أحرارا ليس المسلم من يستسلم أو يرضى بالعيش صغارا أو من يقبل أن يتنازل